dekeda hobyo iyo furitaankeeda dhismaheeda waa ku soconnaa waa u qalab qaadanay dowlado iyo dad naga taageera waa doonana hadaan helno sugi mayno laakiin waa jawaabkeenna iyo dantanadaan gelaynaa reer galmudugna dadka soomaaliya dadka ugu firfircoon uguna hanti badan weeye waana isku filan yihiin midnimo iyo wadajir iyo tawfiiq iyo talay rabeen waana haysanaa maanta hobyanoo ka howlgelayna insha allah nabadda waa u taagannahay meelaan nabadi ka jirin nolol kama jirto meelaan nabadi ka jirin horumar kama jiri karo sidaa darteed waxaa ogtihiin inaan galmudug maanta ka xaraynayno hubka gacmaha goonigoonida ku jira oo aan awoodda midaynayno awooddaas iyo hubkaas iyo midayntaas ciidamada galmudug meel kasta jooga hubka haystana waxaan ku dhalinaynaa oo aan ku ilaalinaynaa nabadda waxaan ku hor istaagaynaa colaadaha iyo isku dhacyada beelaha ee soo laalaabta haddii laa yidhahdo ee maalin walba loogu dhinto macnadarrada waa tababaraynaa ciidamada system iyo nidaam baan gelinaynaa amar bay qaadanayaan wiilal maleeshiyaada oo qoryo wata oo tikhnika wata oo siay u fakeraan yeel u dhaqmaya ma jiri doonaan galmudug gudaheeda iyagoo tababaran dishibliin leh shacabka u adeegi kara u naxariisanaya ayaad ku arki doontaan iyagoo shaqaynaya magaalooyinka amnigana istaraatiijiyadeenna koowaad saasuu ku yahay aada iyo aad oo mahadsantihiin